asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteeni murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee ah aalaaba aan halkan kasoo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteeni murtida maantana idamka e b waxay ku saabsan tahay sheekooyinkeennii maaragtay qodada dheeraa amaba maaragtay hufnaa qaybo ka mida kuwoodii weliba himilada weyn lahaa ee la dhihi karo waxaa laga dhuuxi karaa waxyaalo fara badan oo damiirka iyo maanka waxtarwa waana qayb ka mid a sheekooyinkeenna biyakama dhibcaanka ah markaad dib u eegto ama aad gadaal raacdo waxaan dhahaynaa waan kusoo qaadanaynaa sheekadan maantana waxaa la yidhi laba waad ku badbaadaa labo waad ku badbaadaa boqorka idamkiisa ayaadna oogu badbaadaa labo waad ku badbaadaa boqorka idamkiisa ayaadna oogu badbaadaa baa layna leeyahy haddee wax kasta oo badbaado ah ama baraka ah ama khayr ah ama wanaag ama sharaf ah ama ciisi ah wax oo dhanba ilaahay unbaa ina siiya marka ha ka reebin ma iyadaa u horaysa laba waad ku badbaadaa waana boqorka idamkiisa aad oogu badbaadaa baa layna leeyahy waxaa la yidhi boqorka idamkiisa waxaad oogu badbaadaa beer baxday iyo beel waxgasha labaduba way ku badbaadiyaan boqorka idamkiisa laba way ku badbaadiyaan waa beer baxday iyo beel waxgasha labaduba waa ay ku badbaadiyaan waa kow marka koowaad idamka ilaahay baa leh bal xagga dhig weligaa ha ka tegin idamka eebe wax walba idamka eebey ku dhacaan waa marka koowaad xagga dhig oo dee idamka eebe la-aantii wax shaqayn kara ama socon kara ama dhaxalgeli kara ama waxtari kara ama muuqan kara ama lasoo qaadan karo amaba noocu doonaba ha ahaade ma jiro wax walba waa idamka eebe oo waxdaaniyadda alle keligii ayaan bannaanka u dhignay isaga unbaana ina leh ina maamula wixii wanaaga inoo keena dhacdo yin kasta iyo wax kastoo dunidan ka dhacana maamula waana qoodiyihii dunida waana allihii aan addoommadiisa ahayn alxamdulilahi rabbilcaalamiin baan leenahay soo tag marka beer baxday baa lagu yidhi beer baxday say kuu badbaadinaysa laba qaybood bay mid kuu badbaadinaysaa in ay baahida iyo gaajada iyo abaaraha dhacay ay kaa badbaadiso oo xooluhuna iyada balkeedii ay cunaan dadkuna midhihii ka go'ay beertaas ama bakaartii laga tuuray uu cuno waa loogu badbaadi karaa oo gaaja lagaga badbaadi karaa bal waa qodobe canka dhig waa qodobka labaadee waxaa lagaga badbaadi oo ay kugu badbaadin kartaa beertu adiga oo balaaya ku eryanaysa ayaad beer si weyn u baxday oo hamasha oo baaldhoorka iyo sabuulku intu saa isu galay oo balka beertu shamamamaxa leeya oo shanqadha ka yeedhaysa aad yaabayso oo dheelida ay saa u liicliicayso ayaad soo dhex gashay balaayaa ku eryanaysay ama qolo un rabta inay ruunta kuxurbiyaan baa ku eryanaysay aayar baad beertii xaluulatay qaybaheedii kala duwanaa qayb ka mid ah ayaad xaluulatay mar haddaad xaluulatay dee waa bes beertii aad xaluulatay waad ku badbaadaysaayo nimankii ku eryanhayey kuma arkahayaan ayay haddana u dhiganta waa sidoo kaleente beel waxgaliina waa ay ku badbaadisaa baa layna leeyahay waa beel waxgalihii waa ay ku badbaadisaa oosay beel waxgali kuu badbaadinaysaa beel waxgali waxay kuu badbaadinaysaa dee haddaad magan gasho oo aad adoo balaayi ku eryanaysa usoo gasho lagaa qaadi maayo sidii cusaama bin laadinba qabiilka bushtuuga la dhaho oo u badbaadiyey ayaad ugu badbaadaysaa idamka ilaahay oo waxaad leedahay carwakaase iyaga waxay dhahayaan adeer caadow uma lihin qofna soo magan galay inaan dhiibno waa qodob waa qodobka labaadee dee iyada lafteeda haddaad u tagtoo dhahdo waan idin sheegtae abaar iyo baahiba ay erinaysay xoolaan iyo caydhniba iyo way kuu xoologoynhayaan wayna ku qaadanhayaan waa qayb saddexaadee haddii eebayd mahay adigu laftooda haddaad ka dhalatay oo beeshu ay waxgal ahayd oo tolla ayay dhahdaan wixii aad rabto way kula qaban karaan qaybaha farada badan oo idamka ilaahay ku dhacahaya ayaa saddexdan qayboodii kuu fulin karaan waase haddii aad fahanto waxyaalaha daboolan amaba ay adiga kuu qiimaysan tahay maaha maahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa oo la leeyahay beer wax dhalowba waa beer wax dhalowba amamayaa cajiibka amaba sheekooyinka qosol kale xumbaarsan haddii eebaidmahayo beer wax dhalowba ayay ina leedahay maahmaahdan maanta